xaaladdu aad bay u degan tahay ilaa iyo maalinkii saddexaad baa la marayaa oo ganacsigu inta badan waa xiran yahay inkastoo saakay mombasa iyo nairobi iyo meelo badan la dareemayo in suuqii iyo ganacsigii dib dadku usoo noqonayaan welina laguma dhawaaqin natiijada uu hogaaminayo madaxweynaha wadanka uhuru kenyatta xisbiga jubilee waxaana ay sheegeen in ay dhowdahay waktiga lagu dhawaaqayo saacadaha soo socda ama gelinka hore ee barito sida uu sheegay wafula jubakati oo isaga guddoomiyaha golaha doorashooyinka jubakati oo goordhow saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu uga digayo siyaasiyiinta wadanku inay ka fogaadaan erayada xanafta leh ama wax kicin kara taas oo rabshadaha ka dhasha berri ka maalin iyaga ay saamayn doonto awoodda kama dambaystaana ay leeyihiin golaha doorashooyinka waxaa kaloo iyana caasha jira inay mar labaad ku celiyeen golaha observareska ama goobjoogayaasha uu hogaaminayo daafci beki madaxweynihii hore south africa inay muxuu ahaa credible polls ama doorasho cadaalada oo la iska dhex arki kara inay ahayd waxyaabihii markay baareen foomka loo yaqaano soddon iyo afar e oo awal rayla uu ka cadanayo oo ahaa waxbaa la isdhaafiyey waxay sheegeen inaanay waxba ka jirin arrintaasi isla markaana kenya ay qaaday wadada dimuquraadiyadda africa ay cashar u tahay qaabka doorashada u dhacday oo hataa gaana ay sheegeen inay kaga horreyso madaxweynihii gaana ayaa kamid ah ragga iyaguna qiray arrintaa dareenka guud ee dadka reer kenya marka waa sidee mar haddaan natiijadiina lagu dhawaaqin hogaamiyihii mucaaradkana uu isagu leeyahay weli ma qanacsani dareenka dadka waa sidee wallahi caasha dadku waxa weeye waa dareen kala duwan bay muujinayaan dad badan baa waxay u arkayaan maadii doorashadii ay tahay mid muuqata oo hadda codaynta hordhacaah ay muujinayeen inuu aada uga horeeyo rayla inuu uga horeeyo uhuru haddana dadku waxay weli aaminsan yihiin in haddii doorashada lagu dhawaaqo waxa ka iman kara aan aada loo saabaalin karin walow ay sheegeen madaxda amniga dalku inay yidhaahdeen dalku waa ammaan meelodana ciidamaa la geyin ka badan ee boqol iyo sideeanta kun dadku shaqadii ay tartiib tartiib ugu soo noqonayaan inaanay wax weyn oo dhibaata iyo welwel jirin bay dadku qaar muujinaya halka qaar badan ay ka fakarayaan muxuu odhan doonaa rayla odhinga oo isagu markaan u arka fursaddii ugu dambaysay oo da-diisu ay laba iyo toddobaatan jir tahay shan sano oo kale markuu siyaasadda ka maqnaadana aan dastuurku u ogolayn inuu mar kala tartamo